barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan iyo jimco barkhadeed baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaani waa laanta af soomaaliga v o a afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barhkii subaxnimo waa jimce oktoobar waa afar sanadkuna waa labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sogaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno soomaalidii hore siday u qiimayn jireen geela nin odayihi mar uu ka sheekaynayey ee uu lahaa geelu qiimaha uu leeyahay wuxuu yidhi geela ceelka biyo ka hel tolka cudud ka hel dhulka caws ka hel cirshiga allana daruur curatiyo caafimaad ka hel geelu qiimaha uu lahaa ninka geelahi dadka kuma jirin ya salaam heesahaanu maanta idiin haynana waxaa ka mid a qaramada midoobo qaxootiga daryeelo hawlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi ciyaarihiina waan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ayaa rasaas ku furay mudaaharaadayaal dowladda ka soo horjeeda maanta oo jimcaana isugu soo baxay magaalada baqdaad dadka mudaaharadaya ayaa waxa ay ka soo horjeedaan kana cabanayaan shaqo la'aan musuq maasuq iyo adeegyada bulshada oo aada u liitaa wakaaladda wararka e f b ayaa waxay sheegtay in ciidamada aanay rasaas cerka u ridan balse ay toos ugu fureen dibadbaxayaasha wax khasaara oo ilaa iyo hadda lasoo sheegana ma jiraan ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq cabdulmahdi ayaa khudbad toos ah oo t v-ga laga daawanaya ayaa waxa ugu baaqay dadka bannaanbaxaya in ay joojiyaan dibadbaxyada guryahoodan ay aadaan mar haddii la maqlay waxa ay dalbanayaan cabdulmahdi waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay qaateen ciidamada amniga oo ay ku jirto bandow si ku meelgaara loo soo rogay ay ahaayeen kuwo adag ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa la sheegayaa in lagu dilay bannaanbaxyada socda oo bilowday talaadadii boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ku figeen magaalada baqdaad in ka badan shan boqol oo qof oo reer burundiya ayaa dib ugu noqonaya deegaanadii ay marka hore ka qaxeen ee ku yaalay dalkaasi burundi kadib markii ay muddo ku jireen saddex erayo qaxoonti oo ku yaala waddanka tansaaniya khamiistii shalay ayay ahayd qaybtii ugu horreysay markii ay ka baxeen xeryaha qaxoontiga ee ay qaxooti ahaanta ku joogeen iyagoo dib ugu noqonaya deegaanadoodii waddanka yar ee ku yaala bartamaha qaaradda afrika ayaa qalalaaso siyaasadeed ka jiray sannadihii ugu dambeeyey iyadoo ay dagaalada iyo rabshadahaasi bilaabmeen markii labadii kun iyo shan iyo tobankii dib loo doortay madaxweynaha haatan pierre nasarazuka oo xilligiisii saddexaad xilka haya iyadoo xilligaasi ay kumanaan qof ay dibadda uga baxeen waddanka iyagoo qaxoonti ku ahaa waddamada ay jaarka yihiin
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sugaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryaheena cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddii rabbi raalli ka dhigo toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna abwaan siciid cabdisamed awducaale oo ku magac dheer abwaan murtimeer waxaynu diiradda ku saari doonaa barnaamijkani inta uu soconayo geela iyo dadkii soomaaliyeeda hore siday u dhaqan jireen iyo qiimaha uu dhexdooda ku lahaa aad iyo aad baan ugu dhowahay barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha lena waa ku faraxsanahay maanta waxyaabahaynu ka hadlayna ugu muhiimsan waxa weeye geela dadka soomaaliyeed ay u qadariyaan kuwa hadda joogaya dadkii horeba bal ugu horeyn dadkeena dhegaysanaya qiimaha geela uu bulshadii soomaaliyeed ku dhex lahaa xilligii hore iyo haatan aynu joogno bal nooga war cabdikariinow waad mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed marba jiil bay soo maraysay mahmaha soomaaliyeed oo isku koobsanaysa su-aasha aad weydiisay anoo aan u gelin intaadii nin oday ah oo tala qabeena baa wiilashiisii u yimaadeen su-aal bay weydiiyeen aabbo adduunka nooga warran baa leeyi wuxuu yidhi adduunka in aabahayba in anaas joogaya buuyi inna aabbahay baa joogay inna awowgii baa joogay adduunku saddexdaa marxaladoodba adduunka in awowgii baa joogayo wuxuu joogay adduunka oo qiimuhu yahay geel waxaa la dhaqdo geel yahay xaragaduna fardaha tahay taladana ninka wax ku oolka ah ee leh loo qadariyo aan qof waliba iskaga yaacayn midna aabbahay baa soo gaadhayo geelii oo bedelay gaadhi iyo haddii ilaah waana ku ronya faraskii oo dameer bedelay iyo gartii oo eexa midna anaa joogaya buy adduunkii oo lacag noqday gaadiidkii oo noqday haddii ilah waana ku ronyay wax taleefon oo kale ah sidaa laysugula hadlo adduunka meel walba aad ka warhelaysid iyo gartiioo anigaba waxay ga dhagaystaan horta adduunku geela baan uga jeednay mahmahda muhiimadda waxa weeye qiimaha geelu lahaa qiimahaas weeye midna waan kuusoo qabanayaa wuxuu yidhi geelu xoolo kuma jiro shayga geela la yidhaahdo ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay suuradda aayadda wa ila libili kayfa khuliqat wa ila samaai kayfa rufacat ilaahay qur-aankiisa ku sheegay geelu waa wax fadilan markaa qiimaha geelu leeyahay waa wax aad iyo aad iyo aad qaali u ah su-aashaas waxaa markhaati kugu noqonaysaa oo maragmadoonto ah nin odayihii mar uu ka sheekeynayay ee uu lahaa geelu qiimaha uu leeyahay wuxuu yihi geela ceelka biyo ka hel tolka cudud ka hel dhulka caws ka hel cirshiga allana daruur curati iyo caafimaad ka hel waa ninkii geela lahaa geela qiimihiisa markuu sheegay wuxuu geelu si kale kuma noolaan karo markuu geelu caafimaad uu helo markuu cudud helo marka uu haddii laku ceelka biyo ka helo geeli waa geel geelu qiimaha uu lahaa ninka geelahay dadka kuma jirin geelidu wuxuu lahaa heese kala duwan hadday noqoto caraabada hadday noqoto waraabka bal ka waran ninka dhallinyarada ahaa ee soomaaliyeed ee geeljiraha ee geela markuu raacayo madadaalada heesaha kala duwan iyo waxa igu fadhideen waad mahadsantahay cabdikariinow horta marka ugu horeysa geelu heese fara badan buu leeyahay oo aynan ka soo gayoon karayn haddii ilahuna ku rooya inta caanihii subaxaastee geelu markuu aada u ooman yahay lama maalo waxaa leeyahay wargeela yaan la maalin si martida markuu ceelka joogo loogu liso marka geeli waa la soo daynayaa ninka markaa wada dhoobiga geela wada ee harubgaalka iyo haddii ilah waana ku rooya gudinta iyo hangoolka u sida ila geelu wuu sii dhaxayaa hadhowna guul buu yahay marka dambena soo dhaxayaa moogtahay ninkaas geela aan ka daba hadhin baa geela marka ugu heesaya subxii ku caraabinaya geelii subxii ku kaxaynaya geela marka wuxuu dhahayaa hashii buu u ducaynayaa hashii uu maali jiray hooya waa hale maxaa habar baas oo habaar badan oo humhumataa hooyo loo yidhi hashii buu leeyahay aniga tan ay hooyaa buu kuleeyahay iyadii buu leeyahay hooyo weeye tii dhashayna wuxuu leeyahay habar baas buu ku sheegayaa moogtahay siduu naftiisa geela u yahay wuu u ducaynayaa haddana wuxuu leeyahay adoo jalaqla ah oo jarmaada ah jiica webigiiyo jeerin kuma mudo oo kuguma jabo halkaa aan fasilo jiicu waa geed quraca usoo eg oo xay bixiya jeerinkuna waa geed isna wuxuu leeyahay qodax buurbuuran oo khatara oo geela marka uu mudo ninka nin khatara mooyaane nin kale kama ragaadin karo markiiba halkaa buruqda cadka bay roogtaa cagga halkaasay roortaa markaa nin khatara unbaa yaqaana oo kasoo saari kara markaa taasuu leeya ilahay kuguma beego la geeyo ceelka dee hees gaara buu leeyahay oo raggii baa shubaya oo hees bay qaadayaan oo sida loo kala aftahansan yahay baa darka markuu joogo dadka joogana ay dhagaha ugu taagayeen raggaa geela wata cajaa'ib baan dhihi karaa markaas waa waxyaalaha calaamatullayaabka ah arrintaas aad su-aashay aad iyo aad bayna waxay u tahay qof kastoo ama dhagaysta ama aniga dareenkaga hadeer su-aasha aad weydiisay waxay mateli kartaa inaan haddeer anagu aan ceelki joogo oo haa ceelki joogo oo baa wuxuu samaynayaa ninkan odayga ahi geela markuu ugu heesayo ku luuqaynaya ninka codka macaan nin wuxuu istaagayaa kaalinta uu ugu shubayo hasha ninna wuxuu istaagayaa biyo culusta ama candhawadha meesha la yidhaahdo buu istaagayaa ninna wuxuu gelayaa ceelkaasi markuu saddex qodob yahay ninna wuxuu gelayaa ishii markaasuu biyihiibuu suruqdii ka kala bahalkeynaya marka ninkiibaa ugu heesaya biyaha haddii ilah waana ku rooyahay kala halkeynaya wadaanta markuu shaqshaqo buu dhahayaa mery midhifti waa biyaha suruqda moogta marka wuu ku luuqeynaya mery midhifti maarufta lahayd lagaa miiriyo lagaa marasaar dhahaya marka wuu ku qaylinaya markaasuu abow mayroy midhifti abow madobeydo oy maarufta lahayd wabow laga miiriyayo wabow laga marasaar buu dhahaysa habaayo saasuu u darayaa moogtahay baashku bahalkeynaya markaasuu kii biyo culusta usoo dhiibay marse hoboyoha markaasaa kii taagnaa haddii dhanka darka baa geeliibuu arkaya oo geel isaa hogoro markaasaa lasoo horaya markaasaa waxaa lasoo deynayaa halaha maaragtay madikaroorta ah ee maaragtay aan ordi karay duqda iyo maaragtay hasha dee mageydada ee madida iyo baa hore loo soo daaya markaasaa kii kale ololayaado dee rabaa in lasii daayo markaasuu wuxuu leeyahay kii aan lasii dayn buu muruq celinayaa markaasuu wuxuu dhahayaa kii buu la hadlayaa indha yololow waa kii halka taagnaa indha yololow kii socoomani indha nacaymood oo ilgabadhlee oo ilmada siid markaasuu ku jiibinayaa abowindha yololow woy kii soomani wabowin la nacaymood wabowo ilmada sayd woy oo ilgabadhey oy waase la ogyahay baa la dhahayaa moogta saasaa loogu jiibinaya moogta marka geel marsaas hasha ku jirta amase dibka saa dhahaysa saa u rixinaysa dasaynta shax shax shax shax markaasaa geelu biyaha siduu u cabiyo biyaha jig jig marka waxaa laga sheekeyn karaa cabdikariin oma aada iyo aad baad umahadsantahay runtii waa suuradaada qurux badan dadkana dhegaysanaya xusuus gelinaysa abwaana waxaa jira marka intaasoo dhan laga soo gudbo geelu waa ka darka fadhiista raggu waa ka dharka iska dhaqda nirgahana waa tala sooco marka halka ay marayso ay shaqadii dhameeyaan
waa hadal wanaagsan cabdikariinow aada iyo aad su-aasha quruxda badan markaas geelu qiimuu leey waxaan geela la yidhaahdo geelu qaabbu ku dhaqmaa qaabkii uu geelu ku dhaqmi jiray ee qiimaha uu ku lahaa waa qaybo ka mid a su-aasha hadeer aad weydiisay markuu geelu cabo waxa weeye waa kamiintii wuu kamiin jabay rakaadii intaanu gaadhin baa geela la fadhiisiiyaa nirgihii baa laga soocayaa marka nirgaha laga sooco waxaa la rabaa geela in la maalo waxaa la rabaa intaa ceelka joogta in la siiyo dadka xoolaha wata ama ariga kuwa dhaaminaya kuwa geelasha waraaminaya ninka xitaa aan geeli soo hurmaan waxa la dhahay kaale geela caana kacab marka waxaa rabaa geelii dadkii in loo liso waxyaalaha uu geelu ku dhaqmayo baa ka mid ah waxaa la yidhaha geelu ilo buu dhashay ilo waxa la yidhaahdo ila lis ila dhaq ila waraabi ila ila ila ila dhici nadiila kunaya ilo ood ila kici ila maal geelu iluu dhashay sidiisaba ninbaa gabay ku daray wuxuu yidhi waxa la yidhi iluunbuu dhashiyo maalin urureed geelu sidiisaba urur kama maalmo marka martidii baa loo lisayaado waxyaabo ku dhaqmeeyey geelu inay ahayd waxa ugu weyn ay dadkii hore soomaaliyada ilaalin jireen inay deeqda ka bixiyaan maalka ka bixiyaan gaadiid ciridka ka bixiyaan oo dadka danyarta ana laga caawiyo caanihiisa aad iyo aad waa sidaa weeye waa markaa noocaasa weeye marka macnaha ugu muhiimsan ee waxa weeye geel nin aan lahayn ma noolaan jirin noolaanshihiisu waxaa iska ahayd wax aan awood saasa lahayn sababtoo ah tusaale ahaan mandiqadana aynu joogno ee nugaal aad bay u qiimayn jireen ninku markuu geela leeyahy bal labada nin ninna geela leh ninna aan geela lahayn iyaga maxay uga dhignayd dadka oosha ee halkaa degan ee xoolo dhaqatadaa ee reer guuraaga ah wuxuuna uga sarreeyaa waxaa la yidhaahdaa ninkaasi markuu yimaado golayaasha ama meesha madasha alla joogo afku taaga afku saa u taaga marka waxaa layaha muxuu afka la taagaya tuluma geeliisibaa boqol gaadhay bay dadka soomaalida isku hawaadaa moogtahay marka ninka geele lihi rag wuu ka sarreeyey geelaas ninka geele lihi wuxuu ahaa nin rag ka tegay waxaan haddeer kusoo qabanayaa hees uu nin mariyey la odhan jiray cali yuusuf wuxuu ka hadlayaa qofkaan geela lahayn qiimo la-aanta ku jirta iyo qofka geela qiimuhu leeyahay ama geelu qiimaha uu leeyahay waxyaalaha lagu garan jiray waxyaalaha uu kaga gudban yahay soomaalida kaga gudban yahay marka wuxuu yidhi gayigaa nugaal godan garna niman ka aareen geella-aantu wow hoog hog iyo dhibaato wey isagaa abaar guban ama se gu-iyo deerwaa gacma dheerti oo kale berigii gargaaraley abaaro badan buu soo qaadanaya duqihiisha gaashka iyo gooshiisa qalataay oo gadataa wixii hadha isagaa mid lagu guuriyo gaadiid ka rarata isagaa ninkii goba gabadh kaga abbaarta iyadoo hanad lagu gowracay isagaad godobta aad ku reebtaa isagaa gurboodka caya gabanadu ku dhuntaan marka geelu wuxuu leeyahay qiimo gaara oo aada u muhiima sicid sidii weyn looga hadli jiray waxaa ka mid ahayd waa dhanka xidiidtinimada iyo qoysasku inay xididaan geelu wuxuu ka ahaa waxyaabaha wax lagu gooyo marka reerka gabadha laga doono ama ninka dhallinyarada uu gabadha doonayo waa su-aal aada u qurux badan su-aashaasi walaal cabdikariinow waxa weeye waa qiimihii geelin weli ku jiraa qaybta xididnimada tenu markaanu ninku geel lahayn waxaa la samaynayaa haddii ilaha waana ku urhayay ninkaasi rag lama miis ahayn xididtinimadu waxay lahayd abaalgudo gaara gabadh baa jirta tusaale ahaan aan la goyn karayn gabadh aan looba geli karayn baa jirta haa aan looba geli karayn tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado mahmaahda leeya cag weyn baa talin nin baa gabadh garaab dhalay baa nin doonaya ninkaasi haddaanu hantidiisu geel baahad haddaanu geel lahayn dee lama hadli karo gabadhaa iskuma agmari karo waa shan bilooda xarga wey marka waa cagweyn baa talinoo mana diidi karto gabadhaas hadday diido maahmaahdii cagweyn baa talin baa imanayso maadaama barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa aynu ku jiro waxaa yimaada dad fara badan gabdha adhi wata halkaa laftigeeda haasaawa geljirayaashu ka sameeyaan iyo dhoolatus ninka geeljiraayo horta waxyaalo badan buu ka yidhi geeljiruhu gabadha iyo geela geelu jeceliya xoolihii markay yimaadaan oo tusaale ahaan ama gabadh dhaan wada ama ari wada ay ceelka joogta saa uga soo wareegto dee geeljiro aad gabdhaha moogta wuu jecelya haddana geelu kasii jecelyahay ay saa uga soo wareegto buu wuxuu istusayaa inaanu jilcin marka gabadhii buu leeyahy kumaba jeedaba marka geelii buu waraabinaya marka wuxuu leeyahay xilligani waa xilli jiilaale marka naqudoo mooyaane hadeer wadahadal ma jiro gabadhii buu u dardaarmaya marka wuxuu leeyahay abow waxba gabadh yahay abow gula waayayo woy guursan mayne wabow garaaraha iyo hiliguudka haylol intuu baalfilaasa ugu tiro shax mogta gabadhi wuu dardaaroolinaya mogtahay marka ninka geeltilaaliya markuu geela waraaminayo dadku xitaa wuu iska daawan jirayoo ceelka saa inta heel loo soo xidho baa ninkaasi biyuhu xitaa taaban maayaan intuu caana geel dhamay dhididka waxaan kuli saasaa subaga biyuhu ga da-aya shalalalax markaa gudahaantu saa u tifleen mayso markaa ninku yaab iyo labaarag baad u dhimanaysa dadku waa daawan jiray qiimaha geela uu ninkaasi leeyahay geeli sidaa loo dhaqan jiray quruxdiiska lahaa reer magaal badan ba hadda waxay bilaabeen inay geeli dhaqdaan oo caanihi ay ganacsi ka dhigaan bal ka hor waxyaabaha isbedelay isbedelka cimiladu waxay keentay xoolihii in dhaqankii ay lahaayeen laga kaxeeyo siiba geela geelu wuxuu ku dhaqmaa meel aan degaan u dhoweyn geelu aboob buu ku dhaqmaa meel abooba oo haddii ilah waanu ku roon yahay dhulka oo iska gafaro oo ninkaasi salaad tukan maayo oo soomi maayo oo waa iska sag iyo hashu isku mid bay noqonayaan oo markaasuu soon iyo salaad buu ka tegayaao wuxuu dhahayaa salaad iyo soon salaada wuxuu yihi salaad iyo sulub salaadaa daran sulub hadday timi salaad la qallee buu kuleeyahy haddii salaadii wagta weyn buu kuleeyahy wuu garanayaa laakiinse hadday sulub timaado salaada waa dibba hadhow laga tukanaya geelu markaa wuxuu ku dhaqmi jiray aboobta qiimaha uu leeyahay qiimahaasay ahayd haddeer geelii cagad baa lagu dhisay qaad baa lagu dhex sameeyey meherad iyo kaan buu ag joogaa magaaluu ag yaallaa cawsaan cawskiisi ahayn baa la siinayaa dhibaatooyin fara badan baa geeli ku dhacday marka haddeer wuxuusuu ku jiraa waa olol wey waa la yaab waxaanu hayn jirin buu hayaa moogtahay geeli cadkiisi baa isbedelaya laysla maali maayo haddii layska kaalayn maayo layska muunayn maayo gaadiid male oo nin waliba cagadiisu ku juudhoqsanaya halkiisa doolar buu danaysanayaa berri ka maalin marka la dhaco cidi u dhicin mayso qiimihii geelu lahaa cabdikariinow waa laga kaxeeya hadda dhegaystayaal intaas waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay qiimaha geela iyo dadkii soomaaliyeed hore macnaha ugu fadhiyey abwaan siciid cabdisamed awducaale murtimeer waxa uuna ka hadlay qiimaha geela uu leeyahay isagoona talooyin usoo jeediyey dadka soomaaliyeed ee geela dhaqda dhammaanta intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdikariim cabdilaahi olol oo nala socodsiinayay barnaamijka sooyaalka dhaqanka uu kusoo diyaariyey magaalada laascaanood halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana waa ciyaarihii waxaa inoo haya axmed cali sheikh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha tababaraha xulka kubadda cagta ingiriiska garet soutgate ayaa magacaabay xulka ingiriiska ee wajihi doona dalalka jamhuuriyadda jeek iyo dalka bulgeriya laba kulan oo ka tirsan isreebka loogu soo baxayo koobka qaramada yurub ee sannadka waxaana macalin soutgate uu ka tegay ciyaaryahanno badan oo caan ah oo xulka aan lagu soo dirin ciyaartooyda laga tegay waxaa ka mid ah deli ali oo ka tirsan tottenham iyo jason lingard oo u ciyaara manchester united sidoo kale waxaa laga tegay kyle walker oo ka tirsan manchester city iyo ciyaaryahan aron wambisaka oo ka tirsan manchester united inkastoo isaga looga tegay dhaawac oo la xulo laha haddii uu wanaagsanaan lahaa waxaa sidoo kale laga tegay ciyaaryahan alex oxley chamberlain oo ka tirsan kooxda liverpool macalinka ingiriiska ayaa si kastaba xulkiisa markii uu guurisa ku soo daray ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda chelsea fikayo tomori iyo weeryahanka isla kooxdaasi temi abraham xulka kubadda cagta ingiriiska ayaa koow iyo tobanka oktoobar la ciyaari doonaa dalka jek halka ay bulgeriya la kulmi doonaan afar iyo tobanka oktoobar liiska ciyaaryahanada tababaraha xulka ingiriiska uu magacaabay ayaa kale ah haddii aynu ku horreyno goolhayaasha tom hiton jordan bigford iyo nick bob daafacyada la magacaabay ayaa kale ah trent alexander arnold ben chilwell jo gomes michael kin harry maguire tyron mings dani rose vicoyo tomori iyo keran tribier qadka dhexe ee ciyaartooyda ingiriiska ee la magacaabay ayaa kale ah ross barkley fabian del jordan henderson james madison mason mount deglan rice iyo harli wenkis waryahanada la magacaabay ayaa kale ah temi abraham harry kin marcos rashford jaden sanjo raxiim sterlin iyo calom wilson dhinaca kale weeriyahanka kooxda kubadda cagta arsenaal pierre emrik obemayang ayaa waxa uu aad u weeraray islamarkaana boqol ugu yeeray madaxa kooxda kubadda cagta brushi dortmond hans jokim wets wetska ayaa waxa uu sheegay in obemayang uu ka tegay kooxda dortmond bishii janaay ee sannaddii sababo la xidhiidha lacago dheeri ah oo uu doonayay waxa uu yidhi obamayan oo u ciyaara arsenaal waa uu farxi doonaa marka uu eego akawnkiisa bankiga hase yeeshee markii uu habeennada arbacada ah daawado koobka horyaalada qaaradda yurub waxa uu dareemi doonaa murug arsenaal ayaan xilligan ciyaarayn koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana ay ku jirtaa koobka yuruba liig ee heerka labaad obemayang oo ka jawaabaya arrintani ayaa waxa uu su'aal ka keenay sababta uu waska u iibiyey ciyaaryahan cusmaane dembele oo kooxda barcelona uu ka gelay sannaddii qoraal uu soo dhigay twitterkiisa ayaa obemayang waxa uu ku yidhi waxaa ku wanaagsan in aadan marnaba ka hadlin sababta aan uga tegay dortmond waxaad tahay doqon waxaan xusuustaa mar aad tiri inaadan marnaba iibin doonin cosmaane dembele hase yeeshee markii aad aragtay boqol milyan oo pound waxaad dubaba qaadatay lacagtii waadna iibisay fadlan ha ka hadlin lacag ee aniga faraha iga qaad ugu dambayntiina kulamadii xalay dhacay ee koobka yuruba liig haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay ka badin weysay naadiga eze alkamar ee dalka holland oo ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah sevilla ayaa waxa ay hal iyo eber kaga adkaatay naadiga apol nicosia kooxda maalmo oo la kulantay naadiga copenhagenna waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay gool iyo gool halka dinamokeka u safartay luganana ay ciyaartoodii sidoo kale ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber am kooxda gatafe oo u safartay naadiga kranosadar waxay ku soo adkaatay laba gool iyo gool kooxda tramsbor ee dalka turkigana waxay laba iyo laba la gashay naadiga basel ee dalka switzerland kooxda b s v einhoven oo u safartay kooxda rosenberg waxay ku soo adkaatay afar gool iyo gool naadiga sporting lisbon ee dalka portugalna waxay labayal kaga adkaatay naadiga las kooxda laazio ayaa waxay labayahal kaga adkaatay naadiga renes arsenalna waxay afar iyo eber dirtay kooxda standard liege kooxda fenol waxay laba eber kaga adkaatay f c borto young boysna waxay labayo hal kaga adkaatay rangeres kooxda siskay moscow marti gelisay isbanyol waxay ciyaartoodii ku dhamaatay laba eber oo isbanyol ayaa badisay halka kooxda senetenia ay barbardhac gooli goola la dhaafoysay naadiga wolfsburg kooxda istanbul waxa ay barbardhac gooli goola la gasay naadiga brushi moshladbak wolfsberger ac oo marti gelisay kooxda as romana ciyaartoodii waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah basigtaas oo martigelisa kooxda wolfis waxay ciyaartoodii ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda wolfis ayaa adkaatay naadiga a f c astanana waxa uu martigeliyay kooxda bartisan bograd hase yeeshee kooxda bartisan ayaa ku adkaatay laba gool iyo gool xubinta cayaarahana waa naga intaas
waa tahay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington ciyaaraha ayaa dhegeystanaya axmed cali shaqe hatanna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay qiso iyo cabdulqaadir jubr
ragalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacaylu dheeraa kolay kolay quusan maahay ragalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacaylu dheeraa kolay kolay quusan maaye qad cagaaran labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ee laysu qoonsaday nafuqaynidaanahay qad cagaaran labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ee laysu qoonsaday nafuqaynidaanahay qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye
codkaasi fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubbac iyo heestaasi ayaannu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa ibraahim daanduroye sahre cidloodin leh sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan
qarankii burburaye qoysba goomi loo raray qabqablihii dagaalkiyo qor kuryihii la wada siday qaraxiyo qaraxiyo rasaastiyo